xilli qaybo ka mida dalka uu ka curtay roobka dayarta ayaa waxaa maamulka dowlada hoose degmada dhowble ee gobolka jubbada hoose bilaabeen inay banneeyaan biyomareenada magaalada kuwaas oo dhibaato ku hayay bulshada markuu roobku do-o tan iyo markii laami laga dhigay wadada weyn ee dhex marta bartamaha degmada waxa ay bulshada ku nool magaalada si weyn uga reysteen biyihii fadhiisan jiray wadooyinka kuwaasi oo mararka qaar ay ka dhalan jireen xanuuno kala duwan oo uu ka mid yahay shuunbiyoodku rabiic sheekh maxamed oo ka mid a mas-uuliyiinta dowladda hoose ee degmada dhowble ayaa warbaahinta sanguun uga warbixiyey howlaha shaqo ay ka wadaan biyomareenada degmada isagoona bulshada ugu baaqay inay ka ilaaliyaan qashinka biyomareenada islamarkaana ay qashin ka geeyaan meelaha loogu talagalay maadaama oo xilligii roobka uu nagu soo fool leeyahay mar kastana ay dhacdo inay caqabada ka yimaadaan ayaa waxaan bilownay in annagoo ay gacannaga siinayaan ganacsatada sharafta badan ee reer dhobley in aanu bannayno meel walba oo biyoxidheen biyaha ay ka xidhnaayeen ama caqabad ay ka iman doonto insha allah waxaan rabnaa waxaan ka soo bilownay seyrka waxaanu wadi doonnaa ilaa ka baxa magaalada waxaanu ku noqon doonnaa oo aanu sii fiifirin doonaa meel walba oo aan islenahay wax biyahaasu dhibaatay ummadda ka gaadhsiin karaan dhinaca caqabada in aan si fiican uga howlgallo soddon qof oo shaqaale ah ayaa ku jirta runtii waxaan u mahad celinayaa ganacsatada dhobley oo ah dad wadaniin oo nadiifa oo mar kasta wixii magaalada sharafteeda ama horumarkeeda gacan weyn naga siiya wayna ku mahadsan yihiin shaqaduna shalay bilaabatay waad artaanoo soddon qof baa ku jirta waana wadana insha allah intaan ka dhammaystirino waad mahadsantihiin idaacadda sangunni sanadkii hore intii ka horreysay caqabad dhibaato badan baa magaalada gaari jirtay biyaha iyaoo xidhan bay roobku dihi jiray fatahaad ahaan bay magaalada u geli jireen xaafado dhan bay khasaare gaarsiin jireen ganacsi badan bay baabi'in jireen laakiin sanadkii hore ayaanu khibrad ku yeelanay inaanu bannayno waan ku guulaysanay oo hal litir oo biyo ama gelin xaafadihii ama mahradihii suuqa magaalada ahayd marka annagoo tii ka tusaal qaadanayna ayaanu bilownay oon kasii hortagnay roobka maadaama xilligii la joogo inaanu ka tabaabushaysanno waxaa gacan fiican naga siiyey oo na garab istaagay dowladda hoose haddaan nahay ganacsatada degmada dhobley shaqaduna si fiican bay u socotaan waartaan cid kasta oo dee deegaanka rajo ka qabta ama u dhalatay ama deegaanka unasashaysan aad iyo aad bay u faraxsanta usoo dhaweeyeen waarta dowladda ay u daawanayaan ay u faraxsayiin ay moraalka shaqaalaha ka qodahay u siinhayaan waan boqolkiiba hadda lixdan iyo shan waan soo dhammaystiray inta kaletana waxaan jeclay inaan saddex beri gudahood u dhammayna insha allah ha waan kala hadalay maxaa jira kambeeni qashinka qaada wuu si fiican buu hadda u dardargeliyey marka waan kala hadalnay waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin oo mahad celinaynaa ganacsatada degmada dhobley walaalayaal waxaan rabaa inaan mar labaad baraarujo uga faa'iidaysto nin walba oo laamiga degan meheradiisa hortiisa ha nadiifiyo kuwa luuqaqa ku jiran ha nadiifiyeen si ay u sahlanaato wax ka qabadka wixii hadda kadib aan qaban insha allahu tacaala bannaynta biyomareenadan ayaa wax badan ka tari doonaa qulqulka biyaha xilliga roobka kuwaasi oo mararka qaar fadhiisan jiray kanaalada loogu talagalay inay ka saaraan magaalada biyaha ayna xidhi jireen caro iyo qashin kale